bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah rasuulillahi sala allahu aleyh waaalih wasalam ilaah ayaa mahad leh Eh, waxaan u mahad celinayaa idaacadda raadiyo cadaado iyo dhammaan shaqaalaheeda iyo agaasinka intaba Eh, waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka reer cadaado dhammaantood Eh, halkan waxaan u nimid idaacaddan aniga iyo xildhibaan cabdixasan cilmi inaan ka jeedino baaq baaqaasoo qoseeya dhibaatada ka dhacday beledweyne sidii loogu gurma lahaa oo dadka reer cadaado ay uga qayb qaadan lahaayeen arrin barnaamijkaas barnaamij quseeye ayaanu idaacadda u nimid Eh, sidaan wada ogsoonnahay dhibaato ayaa waxay ka dhacday beledweyne waxay ku dhacda dad walaalaheena oo muslimiin ah oo soomaali nala ah oo jiiraankeena Eh, waxaad ogtihiin dadkaas guryahoodii biyihii waa ka kormareen dadkii waa ku le'day qofka caawa aan dhibanna nolol xayaato aan lahaynu ku noolyahay Eh, agab gurigiisi kama qaadan meel cidlaahuu fadhiyaa Eh, dadka muslimiinta ah way u baahan yihiin Eh, de waxaana la rabaa qof kasta oo muslimina inuu ka qayb qaato markii arrintaas aan aragnay eh, galabtay waxaan iskugu yeernay bulshada reer cadaado odayaalka dhaqanka dhallinyarada haweenka culamaa udiinka iyo mas-uuliyiinta heer dowlad goboleed iyo heer degmo intaba waanu isku nimid shir baanu iskugu nimid shirkaas baan hadda kusoo kala tagnay shirkaas waxaa ka soo baxday in guddiga la qabto guddigaasi uu ka shaqeeyo sidii dadkaas walaalaha loogu gurmi lahaa Eh, dadka reer cadaadana dal iyo dowladba ay abaabulaan Eh, dhaqaale laga qaado hanti laga qaado qof walba wuxuu heli karo laga qaado waxaan marka halkan u nimid in dadka reer cadaado ay la shaqeeyaan guddigaas inay qof walba diyaargaroobo qof walba wuxuu sadaqaysa lahaa inuu u diyaargaroobo Eh, sidaad ogsoon tihiin masiibada maanta ku dhacday beledweyne Eh, way ku dhici kartaa meel kasta oo soomaaliya iyo qof kasta way ku dhici kartaa qofkii marka maanta dhibaatadaas oo kale ku dhacda haddii nagu dhici laheyd dad waa nalala guba lahaa waana naloo gurma lahaa waxaanu rabnaa marka in dadkaas walaalaha loo gurmado in qof walba uu hay- dhaqaala baxsho qof walba inuu ka qayb qaato qofkaan bixi karin qofka kaleo walaalkiisa wax haysta bix inuu yidhaahdo miduu yaqaano inuu yidhahdo waxaas ku darso Eh, qo- hay- meel wax kasta qof kasta ay wuxuu la baxo ilaahay wuxuu ku leeyahay aayadda qur-aanka wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuhu wixii aad bixisiin anaa bedelaya Eh, dadka ayaa aamini la maahane ilaahay ballankiisa kama baxo in allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay wuxuu u ballan qaado ummadda ugama baxo marka waa hubnaa qof kastaa wuxuu la baxo in loo taban jibaarayo in ka badan loo jibaarayo waxaan walaalaheena ka codsanaynaa reer cadaado in loo diyaar garoobo hal qof kuma filna tobani kuma filna boqoli kuma filna kuni kuma filna qof kasta oo dadkeenna ka mid ah inuu diyaar garoobo wixii uu bixi lahaana hore usoo diyaarsado kii lacag bixi kara kii raashin bixi kara kii dhar bixi kara kii joodar bixi kara kii qof walba wuxuu bixi karo inuu hore usoo diyaarsado insha allah guddigaasna lala shaqeeyo intaas ayaanu waxay ahayd waa iclaam waa kasii horumarinaya dadku inaysan markay guddiga arkaan aysan isdhihin muxuu yahay guddigaani waxaa la raadaya maxay yihiin inay yihiin wax ummaddu ay isku afgaratay annagu maamulkii baan nahay abaabulkaan leenahay bulshadu ayadaa wax iska qaadaysa ayadaa wax iska doonaysa waa mahadsantihiin intaas ayaanu waxay idin- idinla nimid aad iyo aad inaad usoo dhaweydeen aanan waxay rajeynaynaa waana mahadsantihiin boqolkiiba boqol